magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jiminayeen arday dhammaysatay heerarka kala duwan waxbarashada ee jaamacadda islamarkaana ka aflaxay jaamacadda adis ababa waxaana ka qayb galay munaasabadda maamulka jaamacadda bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha jaamacadda adis ababa maxamed cabdulaahi ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalin jibisay ardayda maanta qalin jebinaysaa waxay ka kooban yihiin shan dufcadood oo kala duwan oo ugu horeyso dufcadda human resource management dufcadda public health iyo departmentka clinical nurse midwifery laboratory shantaa kuliyadood oo ka kooban dhammaantood inamiya hablabo leh ayaa ka qalin jebinaya maanta jaamacadda ugu horeyn maanta halkan aynu soo gaadhnay ama arday waloo maanta halka soo gaadhay waxa uu ku soo gaadhay dadaal iyo karti iyo soo jeed fara badan oo uu sameeyey oo aan markhaati ka ahay in fara badan dadaalkiina balse halkan inaad soo gaadhaan waxa mas-uulka ah ama waxay ku timiday dhowr qodob oo muhiima waata koowaad ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle oo ina soo gaadhsiiyey idinna suurtogeliyey qadar allana ka dhigay in maanta aynu soo gaadhno arday badan baa jirtay oo idinla kalaas ahayd oo idinla bilowday jaamacadda balse aan nasiib u helin duruufo kala duwan inay maanta idinla mid noqdaan marka koowaad waa inuu qofku ilaahdaa alxamdulilah oo ad ilaahay ugu mahadnaqdaan qodobka labaad waxaa iyaguna mahadle oo idin soo gaadhsiiyey halkaa waalidiintiina iyo qoysaskii idinku tabcay maal iyo adduun bay idin geliyey dadaal iyo talaba idin siiyey oo aan runtii dadaalkooga la dhayalsan karin hooyooyin badan iyo aabbo badan oo duruuf adag idinkala soo dabaashay ayaa jooga oo ku jira ardadoodu maanta ay farxaysaa waalidiintaas anoo maanta ardaydana mas-uulka ah waxaan leeyahay ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada marka ugu horreysa waan u hambalyeynayaa ardayda qalin jebinaysa ee soo dadaashay guushana soo hoysay marka labaadna waxaan u hambalyeynayaa oo u mahad celinayaa waalidkii la soo tabcay dhaqaalaha geliyey wakhtiga geliyey mooralka iyo si walba u bartaagnaa ubadka ayaan iyagana u mahadnaqaynaa ilaahay ka jisaasiyo marka saddexaadna waxaan kula dardaarmaynaa ardaydaa wax baratay runtii guul baad gaadheen qofku noloshiisa inuu cilmi isku hubeeyaa waa mid aanu ka maarmayn cilmigu waa hantima guurtaa qofku haddii uu xanuunsado cilmigu kama dhaco ardayda waxaan leeyahay waad nasiib badan tihiin waxaad ku nasiib badan tihiin waddankiinnii aad ku dhalateen oo waalidiintiinni joogto oo xukuumaddiinnii joogto ayaad ku qalin jebinaysaan annagu nasiib maanu helin markii aannu waxbaranaynay inaannu dalkayaga iyo dadkayaga iyo waalidiintayada la qalin jebinno dowladdayada la qalin jebinno kumaan helin nasiibkaa runtii qofka waxbarashada ama ha noqdo mid hore wax u bartay ama ha noqdo mid bilaabayee qof kasta oo waxbarasho ama doonaya inuu guulaysto waxaa jira qodobo aasaasi ah oo loo baahan yahay inuu la yimaado waxaa idinkula dardaarmayaa dhakhaatiirtii halkan ka qalin jebinaysa iyo kuwa qalin jebin doonaba intay markaad wax bilaabaysaan iyo mar kastaba inay qorsha idin yaallo waxaan leeyahay ardayda adeerayaal hambaliyo hambaliyo hambaliyo sidoo kale waxaan hambalyeynayaa waalidiintii u soo dhabaradeeyey soo koriyey soo barbaariyey soo saaray ardayda qiimaha leh oo la'aantooda aanay suurtagal ahayn inay maanta halka yimaadaan waxaynu ka warqabnaa wax la beero dad baa u qiimo badan taankala soo geliyey waalidku idin geliyey ee macallimiintu idin geliyey waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwo ka abaalguda oo dalkooda iyo dadkooda u shaqeeya dufcadan ayaa ah dufcadii shan iyo tobanaad ee ka qali jibisay heerarka kala duwan waxbarashada ee jaamacadda tan iyo markii la asaasay jaamacadda adis ababa